walaal jamaal doodani waa doodii ugu horeysay ee dhex marta haweeneyda u sharaxan xisbiga dimuqraadiga ah iyo ninka maalqabeenka ah xisbiga jamhuuriga u tartamaya sida aad la socoto doodani waa doodii u horeysay isaga hor yimaadeen marka waxaa la filayay labadooduba in ay ka hadlaan meelaha ay dadku filayaan inay diiradda saaraan in waxyaabaha ugu badan ee laga filayey ninka la yidhahdo donald trump waxay ahayd bal inuu u muuqdo inuu noqdo nin xil madaxweyne qaban kara iyo kuna hagaagsan maadaama aflagaadooyin badan oo hore looga bartay in hillary clinton ayada waxaa laga filayey bal inay daacadnimada u dhowdahay maadaama marar badan oo hore lagu eedeeyey inay ka fog tahay oo ay marar badan ka fogaatay dhinaca daacadnimada marka mid waliba wuxuu isku dayayey inuu xaqiijiyo arrimaha iyo arrimo badan oo xagga dhaqaalaha ah nabadgeliyada xagga international relationska oo xiriirka caalamiga ah iyo arrimo fara badan oo kale in mid walba mowqifka uu ka aaminsan yahay inuu soo bandhigo wa tahay marka waxaan siinayaa cabdikafaar wardheere cabdikafaar adigu dooda caawa dhacday maxaa kaaga baxay dooda horta sidii lagu bilaabay waxaad moodaa inuu yidhi ninka xiiriyaha ahi saddex qodob baan caawa uga hadlaynaa oo midi waxay ahayd wuxuu yidhi in waddankan barwaaqa la gaarsiiyo oo xagga dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo laga hadlo in waddanka amnigiisa laga hadlo sidii loo sugi lahaa ammaanka gudaha iyo kan dibaddaba iyo waxaana ugu yeeray directionka ama jihada america mustaqbalka meeshay higsanayso iyo meeshay aadayso saddexdaasaa horta qodob baa waxoo dham isugu soo aroorayeen sida uu hordhaca uga dhigay ninka dhexdhexaadinayay marka waxaad moodaa labada qof sidii loogu talagalay buu qof waliba u hadlay nina wuxuu ahaa nin aan siyaasad iyo waxaas kusoo jiranaya ganacsiyaha oo xoogga saarayay anigu waxaan keenayaa shaqooyin baan abuurayaa waxaan samaynayaa maaragtay kambaniyada iyo waa soo celinayaa lacagaha banaanka maraykanka ka yaal waxaasuu xoogga saarayay waxaad moodaa inuu khibradiisu ay aada u koobnayd iyaduse waa qof soddon sannadood kusoo jirtay siyaasad iyo public policy waxaan la yidhaahdo ama dejinta maaragtay arrimaha bulshada ama xag dhaqaale ama xag shaqo ama wax kasta ha noqoto marka labada qof runtii wax isu dhigma ma ahayn qodobadana aad bay u qaadaa dhigeen waxaanad moodaa inay mar kastaba iyadu ay si oo xaqiiq ahoo practicala ama si rasmiga ay uga hadlaysay isaguna isaguse uu war iska suuqiyahoo maaragtay wax uu dhowsaday aad moodo inuu meesha soo dhigayay sidaasaa anigu u dareensanaa waa tahay waxaan ku laabanayaa faysal waxaad ka dhawaajisay in labada musharax midna uu isku dayeeyey in hadalladii qalafsanaa ee hore looga bartay in uu ka wareegsado oo qof sida madaxweyne oo kale ah yacni isu qaabeeya iyo qofka kalena daacadnimo inay aada ugu dhowaato baad ka dhawaajisay marka maxaa kaaga baxay labadooduba markii ay dhinacyadaasi siyaasadda ku salaysan amniga midda canshuurta midabka iyo sugidda amniga maraykanka guud ahaanba runtii jamaal sida aan aniga arrimaha iiga baxay waxa weeye donald trump wuxuu aada isugu dayayey in uu in uu dhiso oo uu muujiyo inuu noqon karo madaxweyne runtiina waxaa caddayd meelo badan oo uu caawa si wanaagsan uga hadlay waxaa ka mid ahaa markii uu ka hadlay xagga dhaqaalaha ah waxaa kale oo aad dadka ula dhaceen oo aad dareemaysay dadkii dhegaysanayay inay la dhaceen iyo iyo iyo aad arkaysay baraha internetka sida lagu soo qorayay markii uu ka hadlay xagga amniga waddankan law and order inuu u baahan yahay nidaam iyo kala dambayn waddankan inuu u baahan yahay halka ay hillary iyadu aaday oo ay tiri waxaa loo baahan yahay in in xidhiir fiican booliiska iyo dadka laga tirada badan yahay ay sameeyaan isagu wuxuu ku doodayaa in badan oo dadka maraykanku qabaan oo ah sharcigii iyo kala dambaynta in la soo celiyo laakiin waxaa kaloo ay cad sidoo kale inay hillary in badan ay isku dayeysay waxa ay ka hadlayso inay waxyaabo ay si wanaagsan usoo diyaarsatay ay ahaayeen oo taasi si ay meesha uga saarto inay waxyaabaha ay soo bandhigaysaa ay xaqiiq ku dhisan yihiin marka waxaad moodaa inay ku guulaysatay waxyaabo badan oo hillary soo bandhigtay maadaama ay soddon sano oo khibrada lahayd iyo ka badanba inay xaqiiqda ku dhisnaayeen laakiin waxaa dhab ahayd oo kale markii uu weerarka ku qaaday donald trump inuu caddeeyey khibradaasi inay khibrado khaldan ahaayeen wuxuu tusaale usoo qaatay arrintii iran ee loo fasaxay nuclear inay inay ay samaysan karto qaar ka mida kuwa ay ay korontada laga dhaliyo wuxuu tusaale usoo qaatay arrimo badan oo bariga dhexe ka jira marka wuxuu ku doodayaa isagu inuu kaga wanaagsanaan doono xagga dhaqaalaha inuu kaga wanaagsanaan doono inuu amniga iyo kala dambaynta dalkan maraykanka soo celiyo waxaana cad jamaal oo aan rabaa inaan diiradda saaro xanaaq badan baa jira maraykanka oo dadku ay aaminsan yihiin inkastoo shaqooyinka ay soo noqdeen haddana shaqo wanaagsan oo qofkii ku filan inaanay soo noqon waxaynu arki jirnay labaatan sano ka hor hadduu hal qof shaqeeyo inuu gurigaas biilkooda iyo kirada uu bixin karo hadda meelo badan oo maraykanka waxaa loo baahanya inay laba qof shaqeeyaan si ay kirada iyo biilka u bixiyaan marka xanaaq badan oo noocaasoo jira ayaad mooday inuu ku wajahnaa dooda donald trump waa tahay waxaan ku laabanayaa cabdikafaar wardheere cabdikafaar sida uu ka dhawaajiyey faysal donald trump waxyaabaha uu ku eedeeyey hillary clinton markii xogeeyaha arrimaha dibadda ay ahayd khaladaad badan oo ay samaysay heshiiska nucleer-ka ee iiraan iyo arrimo kale oo fara badan bal arrimahaas haddaad dul istaagto maxaa kaaga baxay maya waxyaabaha waxyaabaha uu ku eedeeyay oo dhami wax hadda sal leh weyn ma ahayn sababtoo isagu wuxuu samaynayey dhaqankiisayna ahayd intii uu hadda orahan kusoo jiray oo dhan waxbuu odhanayaa wixii xaqiiqda ahaa oo baagarayn lahaa ama uu ku xaqiijin lahaana daba dhigi mayo masalan waxyaabaha uu ka hadlayo oo kale wuxuu leeyahay waddankani wuxuu u baahan yahay wax uu ugu yeeray law and order ama maaragtay sharciga iyo kala dambeynta in la dhowro war iyadu waxay leedahay war law and order keliya ma aha iyo in xoog weyn xoog weyn iyo askar iyo ma uma baahna waxay u baahan tahay bulshadii iyo dadkii madoobaa oo masalan dhibaatada tabanayay iyo biliiskii iyo in inta laysbaro hab qiyaasan oo nidaamsan loo qaado arrimaha nucleer-ka markuu ka hadlayo oo kale wuxuu leeyahay iiraan bay ufasaxday in nucleer la siiyo waxay ku leedahay oo adigu maxaad ku bedeli lahayd cunaqabatayn baa la saaray waana hadda heshiiskii ugu fiicnaa oo hadda ilkaha looga guray iiraan baa meesha yaalla wuxuu ku bedeli karana ma hayso marka uu ka hadlayo dhaqaalaha oo kale wuxuu leeyahay kambaniyada dibadda jira oo lacagtooda banaanka dhigoo dhan soo celiyaan dhahaya oo sidee usoo celinaysaa markii la yidhaahdo wax jawaaba uma hayo marka waxaad moodaa wixiisoo dhan iyo hadalkiisu inuu ku salaysan yahay wax uu dhowsaday iyo hadal uu maaragtay internetka kasoo akriyay iyo wararka maaragtay kutiray kutaanta ah oo dadku aanay wax daata ah iyo information iyo substance badan aan lahayn markii labadooda marka laysu bardhigo waad ka garanaysaa iyadoo inay aada isu soo diyaarisay oo ay maaragtay wax kastoo ay sheegayso ama xaqiiqdeedii ama khibraddeedii ama ay ku salaynayso sidii ay maaragtay ugu ugu ugu ugu caga dhigi lahayd isaguna uu iska leeyahay maaragtay waxaasaad samaysay iyo maaragtay saasaad yeeshay oo aan wax sala lahayn waxaa kaloo haddana muhim ahayd wuxuu ku yiri masalan waad isu soo diyaarisay meesha tan muddaad ku maqnayd aniguna dalka oo dhan baan wareegayay waxay tiri waxaan isu soo diyaariyey ma ahayn khudbada keliya inaan madaxweyne dalka u noqdo marka waxaad moodaa in laysu barbadhigayay anna madaxweyneha noqon karaa oo madaxweynaha awoodiisii iyo qaabkiisii iyo dabcigiisiiba waa leeyahay bay ku doodaysay adigu se haddee khibraddaas ma lihid marka aad bay u kala duwanaayeen dhinaca markii xaqiiqda laga fiirsho waxaan ku laabanayaa faysal haye faysal
waxa dhab ah in in oo aan aan dafiraad lahayn dadka maraykanka ee caawa daawaday inaan wax isbedela oo badani aanay aanay jirin waayo waxaad dareemaysaa haddaad akhrido baraha internetka mar walba raacayay dadka u ah lafdhabarka xisbiga jamhuuriga in badan oo ka mid a weli waxay taageersan yihiin donald trump in badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiguna waxay taageersan yihiin hillary waa dhab oo hadda doodi kama taagna inay hillary ku horeyso xagga saadaalinta inay madaxweyne noqon doonto laakiin waxaa dhab ah inuu inuu labadii maalmoodii u dambeeyey weliba doodanina laga yaaba inay sii caawin doonto inay aad labada murashax isugu soo dhowaan doonaan taasina doodi kama taagna laakiin caawa halkay maraysay waxaad moodaa inuu soo ay uu bixinayay yadadiilo dad badan oo maraykan awal shaki ka qabay inuu noqon karo madaxweyne inkastoo dhowr mar uu ku celiyey caadadiisii horeed ahayd inuu xanaaq ka muuqday marka waxay dad badan ku doodayaan hadduu donald trump xanaaqaa yar uu yareeyo in uu u muuqan karo qof madaxweyneah weliba laba doodoodoo dambaa u dhiman hadduu labadaa doodood ku guulaysto inuu isilaaliyo waxaa laga yaabaa inuu fursad weyn ka helo inuu madaxweynaha dalka maraykanka noqdo adigoo soo koobaya oo aada u soo koobaya su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya arrinta dagaalka isis iyo sida isis looga hortegayo iyo weerarada gudaha ka dhacaya ee qorshaysan donald trump sida uga hadlay bal adigoo soo koobaya donald trump ereyga uu aada ugu celceliyey waxay ka mid ahayd macnaha qaabkii maraykanka uu uga soo baxay dalka ciraaq waxa uu leeyahay idinka ay maraykanka ayaa ayaa dhibaatadan abuuray iyagoo aan dhibaatadiina xal fiican u helin ayay kasoo baxeen macnaha taasi waxay caddaynaysaa in dad badan oo caalamka ay ku raacsan yihiin arrimahan maraykanku in aysan kaalintii laga rabay ka qaadan halka hillary ay iyadu ay markaa awood lahayd iyo iyo ninka hadda madaxweynaha dalka maraykanka oo ayagu isku xisbiya ay san labadoodu midna waxba ka qaban waa ta waad mahadsan tahay sidaasi la mid ah cabdikafaar wardheere adigoo soo koobaya isla arrimahan isis iyo weerarada qorshaysan ee ka dhacaya maraykanka iswaalihi laga weydiiyey labada musharax eyoteedu waa caddayd waxay tiri waxaan la shaqaynaynaa dadka muslimiinta waxaan la shaqaynaynaa nato waxaan la shaqaynaynaa xulafadayada inagu keligaya kuma filin bay basically waxay leedahay waa khasab inaan la shaqayno dadka ay khusayso oo ama muslimiinta gudaha joogta ama kuwa dibadda joogta ama dadka muxuu ahaa bariga dhexe oo nooga dhow meesha inaan dadkaa la shaqayno oo aanaan aflagaadayn baan u baahan nahay bay tiri iyada teedu waa caddayd isaguse waxaad moodaa inuusan arrintaas waa sidaan kuu sheegayo xalal badan kama hayo ama wax faahfaahina kama hayo wuxuu yidhaahdaa oo keliya baabaha baan ka dhigayaa waana ii qarsoon yahay barnaamijkaygu iyaduna waxay tii waxaasi wax ma aha xal ma aha isagaa noo sheegi doona waxaan ku dari lahaa keliya hal eray oo ah erey uu yidhi oo ninka la yidhaha trump oo ahaa in annagu waxaanu doonaynaa inaanu la shaqeyno adduunka laakiin adduunkaan la shaqeyna tusaale wuxuu usoo qaatay sacuudiga iyo waddamo kale ayuu usoo qaatay oo maraykanku ay difaacaan waxa uu leeyahay maraykanku isagaa dhaqaalihiisii hoos u dhacay marka waddamadan maraykanku difaacaya waa inay lacagta iyo iyo dadaalka lagu difaacayo waa inay qarashkeeda bixiyaan wa tahay aad baad umahadsan tihiin cabdihafaar wardheere iyo faysal diri barnaamijkan aad nagala qayb qaadateen waktigii aad nasiiseen labaduba waan idinkaga mahad celinayaa adaa mudan waa mahadsanta